إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu dahaara ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan baabulqusli wa xukmi ljunuub qubayska iyo qofka janaabada qaba xukunkiisa ayaan ku dhex jirnay baabka ah waxaan soo gaarnay xadiidka cali ibn abi aalib radia allahu canhu qaal kaana rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuqri'unaa mid noo aqriya alqur'aana qur'aanka maa lam yakun hadduusan ahayn junuban mid janaabo qaba rawaahu lkhamsatu shantiiya wariyeen wa haadaa lafdigaanuna lafdu tirmidiy waa tirmidi lafdigiisii wa xasanahu tirmidi xasan ayuu ka dhigay wa saxaxahu bnu xibbaan ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay xadiidu cali bn abi aalib radia allahu canhu ahlucilmigu aad ayay iskugu khilaafeen xagga tasxiixintiisa iyo tadciifintiisa xadiidu cali bn abi aalib imaamu tirmidi wuxuu yidhi xasanu saxiix imaamu tirmidina marka uu yidhaahdo xasanun saxiix markuu xadiidka yidhaah xadiidka waxaa la fiiriyaa inuu laba sanad leeyahay iyo inuu hal sanad leeyahay haddii uu laba sanad leeyahay macnaheedu waxa weeye sanadna xasan uu ku yahay sanadna saxiixuu ku yahay markaas aada uu xoog badan yahy maxayla laba sanad uu leeyahay midna saxiix iyo midna xasan ya hadduu xadiidkii oo hal sanad le uu yidhaahdo xasanun saxiix hal sanaduuna leeyahy markaas waxa weeyaan ictibaarka oo waxa weeyaan a'imada oo xadiiska saxiixida iskhilaafsan oo a'imada gabal hadday eegaan waxay leeyihiin waa saxiix gabalna waa xasan ee ma gaarsiisna saxiixnimadii xadiidkan sidaas ayuu yidhi ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay ibnu sakan waa saxiix yeelay cabdulxaq waa saxiix yeelay baqawi waa sidaas oo kale a'imadaas oo dhan xadiiska waa ihbaatiyeen xaafid bnu xajar wuxuu ku yidhi fatxulbaariga wاlxaqu anahu min qabiili اlxasani yasluxu lilxuja sida xaqa waxay tahay xadiidkanu min qabiili اlxasan inuu ka mid yahay qeybta axaadiidta xasanka ah wuxuuna u suubadaa in la xujaysto marka sidaas ayuu yihi aimo badan oo kale way daciifiyeen xadiidka ahlucilmi badan oo kale way daciifiyeen sababta xadiidka aimadaas ay u daciifiyaanna waxay tahay xadiidka waxaa laga wariyay min ariiqi shucba can camar ibni mura can cabdilaahi ibnu salima cabdilaahi ibnu salima almuraadi ayaa tasxiixiisa waxa weyn waxaan rabaa waxaa la isku khilaafsan yahay tawhiiqiisa iyo tajriixiisa kaasaa la isku khilaafsan yahay oo ibnu xibaan iyo cijli iyo yacquub ibnu shayba iyo waa waa tawiiqiyeen waa tawhiiqiyeen aimo badan oo kalena waa tadciifiyeen oo khadaabi oo kale imaamu axmed wuxuu ka sheegay inuu xadiidkan cali daciifi jiray sababtuna waxay ahayd cabdulaahi bnu salima almuraadi dartiis oo axmed ibnu xambal wuxuu yidhi xadiidkan ma wariyo oo camar ibnu mura can cabdilaahi ibni salama cidaan lahayn lagama wariyo sidaas darteeda wuu daciifi jiray imaamu shaafici laftirkiisa wuxuu yidhi wauxibu liljunubi waalxaa'idi an yadacaa alqur'aana ixtiyaadan qofka janaabada qaba iyo gabadha xaydka qabtada waxaan jeclaysa lahaa inay iska daayaan qur-aanka akhrintiisa dadaal ahaan limaa ruwiya fiihi xadiidka la wariyey darteed wa in lam yakun ahlulxadiidi yuhbituunahu uy yaysanba noqon ahlulxadiidku kuwa isbaatiyo xadiidkaas ahlulxadiidku ma isbaatiyaanu leey imaam shaafici xadiidkan ma ibaatiyaan sidaasuu ahluxadiidka uu ka sheegay imaam shaafici marka a'immada sidaasay xadiidkan iskugu khilaafsan yihiin welidaas saas daraaddeed waxaa ka dhalatay xukunka laga qaadanayana inay isku khilaafaan inay xukunka laga qaadanayana isku khilaafaan taas ayaa ka dhalatay xadiidka marka waxaa laga qaadanaa waxay tahay in qofka janaabada qaba iyo gabadha xaydka qabta aysan akri karin wax qur-aan ah inaysan akri karin wax qur-aan ah ilaa ay qubaystaan waana qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen sidaas weeye qowlka jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen xadiidkana sanadkii hadda aan sheegnay ahlucilmigu sidaasay iskugu khilaafsan yihiin oo gabalna waa tasxiixiyeen gabalna waa tadciifiyeen laakiin xadiidka waxa weeyaan shawaahid kale iyo xoogaa axaadiid kaleo daciifa iyo marka la isku xoojiyo xoogaa xoogu yeelanay masaladu oo xadiidka xataa tawaabic ayuu leeyahay cabdullaahi bnu salima oo kale xadiidka macnihiisa waa lagu raacay oo xadiid kalaa jira oo waxa weeyaan uu lagu wariyey min dariiqi caaid ibnu xabiib oo uu leeyahay cali bn abi daaliba biyo loo keenay markaasuu inta luqluqdu wuxuu yidhi haakadaa ra-aytu rasuula llahi sala allahu calayh wasalama tawadaa uma qara'a shay-an min alqur'aan qur-aanuu akhriyey cabdulaahi cali bn abi aalib uma qaala hada laysa liman uma qaraa shaya min aqur'aan uma qaala hada liman laysa bijunubin faama اljunub falaa walaa aayatan hal aayad xataa ma akri karo qofka janaabada qabaa xadiidkaas cali bn abi aalib ayaa wariyey isna waxaana wariyey axmed ibnu xambal abu yacla sanadkiisana bacdu ahcilmi xasan ayay ka dhigeen shee cabdilcasiis ibn baas oo kale wuxuu hi isnaadu jayid marka kaasoo kale marka lagu sii daro xadiiskii xoogu sii yeehanay wakadalika sidaasoo kale cabdullaahi bni cumar nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi laa yaqra'u ljunubu wala lxaa'idu shay-an min alqur'aan tirmidi iyo ibnu maaja ay wariyeen min dariiqi ismaaciil ibnu cayaash can muusa ibni cuqba ismaaciil ibnu cayaash waa nagii soo sheegnay wuxuu ahlu beledkiisa ka wariyaa oo reer shaama waa sugan yihi laakiin wixii uu ka wariyo dad kale sida reer xijaas oo kale waa daciif xadiiskaana reer ad reer xijaas uu ka wariyo muusa ibn cuqb uu ka wariyey marka sanad ahaan waa daciif asna markii laakiin laysku kabkabo axaadiistaas nooc xoog ha yeelanaya xayla mid ka mid aha keligiis gooni ahlucilmigu u saxiix yeela midna ahlucilmiga xasan ay ka dhigeen gobolka mid ah wakadalika sidaas oo kale waxaa sii xoojinaya weliba gabadha xaydka qabtaa inaysan qur-aanka akri karin xadiidka bukhaariga muslim ay wariyeen min xadiidi caaisha caaisha waxay tidhi kaana rasuululaahi sala allahu calayhi wasalama yatakiu fii xijri nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku tiirsan jiray dhabtayda korkayduu kusoo tiirsan jiray wa ana xaa-idun anoo xayd qaba fa yaqra'u lqur'aana markaasuu qur-aanka akri jiray isagoo korkayga ku jiifa anoo xayd qabaa nabigu qur-aan akri alimaam ibnu daqiiq lciid wuxuu ku yidhi ixkaamul axkaamka wa fiihi ishaaratun ilaa ana alxaa'ida laa taqra'u lqur'aan xadiidkan wuxuu ishaarayaa gabadha xaydka qabtaa iyadu inaysan qur'aan akri karin maxaa yeelay inay tidhaahdo isagoo nabigu korkayga ku jiifa anoo xayd qaba uu qur'aan akriyey arrintaas waxaa la dhihi karaa markii qofka naftiisa ay ku sugan tahay inaan gabadha xaydka qabtaa qur-aan akri karin laakiin haddii gabadha xaydka qabtaa qur-aan akri karto arrintaas waxa weye maba la dhihi karaba illa wax macnaaba ma leh bay ayada laftirkeedu qur-aanka akri karto inay tidhaahdo nabiga korkayga qur-aan ku akriyaanoo xayd qaba macnaba ma yeelateenba wax macnaaba ma yeelateenba marka wuxuu leeyahay ishaaraa ku sugan gabadha xaydka qabta inaysan qur-aanka akri karin laakiin xadiidka waxau sariix ku yahay gabaar xayd qabto korkeeda qur-aan lagu akri karo qur-aanka waa lagu akri karaa dusheeda taas sariixa ku yihi waana bukhaari muslim xadiiska wariyeen adiladaas marka la ysku daro oo qaarna haabit iyo xadiiska bukhaariga muslim uu yahay laakiin dalaaladiisu aysan sariix ahayn laakiin laga fahmayo iyo kuwan sariixa ku ah ee xoogaa sanadkooda la ysku khilaafay waxay faa'iideynayaan in gabar xayd qabta aysan qur-aan akri karin waxa weeyaan qof janaabo qabaana uusan akri karin qur-aan rag iyo dumarba maalikiyadu waxay ka soo reebaan xoogaa aayadaha qofku u akrisanayo sida oo adkaar ahaan oo kaleeto sida taxasun oo kale taxasun waxa weeyaan xirsiga ama is-ilaalinta sida aayad kursiga iyo ikhlaaska iyo mucawadateynka iyo shaaficiyadana waxay idhahdaan wixii dikrigu ula jeedo laakiin qur'aan ahaan uma akri karo axmed bin xambalna wuxuu yidhaahdaa hal aayadu akri kara ka badan maya iyo wixii lamid ah qowlka labaad oo kaleeto waa qowlka ibnulxasmi wuxuu leeyahay waa akri karaa waxa weeyaan qofka janaabada qabaa qur-aanka waana qowlka cabdullahi bni cabaas ka sugan oo saxiixbukhaariga ku yaalla cabdullahi bni cabaas uu ka sugan yahay saxiixbukhaariguna ku yaalla in qof janaabo qaba qur-aan akriyo wax baas iyo dhiba uma arki jirin cabdullahi bni cabaas waxay kaloo u daliishadeen oo qoladaas daliil waa daliil kalema aanaan soo sheegin daliilkooda koobaad wuxuu yahay xadiidka caaisho ee aan horay u soo sheegnay xadiidkii muslim ee ay tihi ka ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi mar kasta ilahay waa xusi jira qur-aankuna dikriga waa soo gelaya sida allaba yidhi innaa naxnu nazalna dikr wa innaa lahu laxaafiduun siduu alla yidhi subxaanahu wa tacaala wa anzalnaa ilayka dikr dikriga laakiin sida xaafid ibnu rajab ma aan ka sheegnay markaan xadiiskaas maraynay waxa weeyaan macno caama ha ahaado marka dikri la yidhaah laakiin curfi ahaan waxaa loo yaqaanaa wixii aan qur-aanka ahayn sidaas ayaa loo yaqaana waxay kala darshadeen xadiiskii caaisho ee bukhaari muslim ay wariyeen iyadoo nabiga la socoto sala allahu calayh wasalam sanadii xaajatulwadaac cumray soo xiratay xayd ayaa ku dhacay waktigii marka cumrada la cumraysanayay way daahir noqon weyday markii la gaaray waktigii xajka loo baxayay nabiga u sheegtay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi inta tinta furfurto shanlaydo waxa weeyaan qubayso marka sida riwaayadaha gobolba ku sugan marka wuxuu ku yidhi ifcalii maa yafcalu lxaaji wixii xaajigu sameeyo samee hayra allah taduufii bilbeyt laakiin ha isku dawaafin kacbada xadiidkaasna qaarana waxay yidhahdaan waxaan ka fahmaynaa waxa weyan qur-aan inay akri karto gabadha xaydka qabtaa sababtoo aan nabigu kama reebinoo wixii xaaji sameeya sameeyu laakiin taas waxay tahay waxaa looga jawaabayaa xaajiga acmaasha laga doonayo ama waajib ha ahaato ama sunna ha ahaatee qur-aan kuma jiro marka laga reeba ragcatayu dawaaf meel kama soo galo laa arkaanta kuma jiro walaa waajibaadkana kuma jiro walaa sunankana kuma jiro qur-aan ha la akriyo meel ay uga jirto maanaan arag axkaam alxaj inuu qofku si sakana iskaga cibaadaysto adee xaj iyo qeyrkiisaba waa gooni taas salaadun waa ka mamnuuc salaada unbuu ka soo geli karaa ragcatayu dawaaf iyadana waa ka mamnuuc oo ma tuka karta gabar xayd qabta marka istidlaalkaasu daahir ma aha calaa kulli xaal isku soo duubduub sida wanaagsan waxay tahay oo ixtiyaadkaa siduu yidhi imaam shaafici iyo jumaahiiru ahlicilmi waa in gabar xayd qabta aysan qur-aan akrin qof janaabo qabaa rag iyo dumarna aan qur-aanka la akrin sidaas wey sababtoo ah adiladaas aan sheegno o dhan ayaa isku xoojinayda hal daliil oo sariix ku ah inay akri kartana lama hayo hal daliil hal xadiid xataa lama hayo oo ah inay akri karto keliya waxa ugu xooga badan oo daliishadeen adiladaas iska caamka ah oo dalaaladeedu aysan muuqan maahane waxay daliishadeen baraa asliya ugu xoog roon wax ay daliishadeen baraa asliya aa u xoog badan oo waxay idhahdeen asalku waa baraa qofkan inaysan xaaraam ka ahayn qur-aanka asal saasa ah adilada la soo arooriyana maqaalaadaa ku jira marka asalkii sugnaa ma rari karaanoo ma rafci karaan intaasa ugu xoog badan baraa asliyadaas uxoog badan laakiin axaadiista sidaan soo ogaanay qaarna sariixay ku ahaayeen nahyiga sanadkooda wax ku jireen qaarna sariix kuma ahayn laakiin saxiix haabit ahay ahaayeen oo xadiis xadiiska bukhaari iyo muslim oo gabadha xaydka qabta laakiin sariix aysan ahayn xagga dalaalada marka marka la isku xoojiyo waa laga qaadanaa in aysan qur-aan akri karin gabadh xayd qabta iyo qof janaabo qaba rag iyo dumar midnaba sidaas waa laga qaadanaa waana sida ixtiyaadku ku jiro qofku ku badbaadi karo shay waa xaaraam la leeyahay oo laysku haysto akaru ahlicilmina ay sidaas ku tageen axaadiistaas cadcadna ay ku soo aroortay oo qaarkood sanadku waxa weeyaan khilaafku ku jiro iyo qaar saxiixa laakiin dalaaladooda xoogaa mafhuum ay toysan sariix ahayn qofku inuu ku degdego iska bannaysto waxa weya waa laga fiican yahay marka calaa kulli xaal sidaa ixtiyaadku ku jira waa in la yidhaha ma akri karto wa can abi saciidin alkhudriy radi allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa ataa axadukum qofkiin markuu u tago ahlow ehelkiisa waxa weeye ninkii markuu xaaskiisa u tago gabadhii ninkeedii markuu u yimaado uma araada ninkii uu doono an yacuuda inuu ku laabto mar kale ehelkiisa u galmoodo falyatawadaa ha weyse qaato baynahumaa labada galmoosho dhexdooda wuduu'an weyse qaad rawaahu muslim ayaa wariyey zaada alxaakim wuxuu ku sii siyaadiyey fa innahu weysaqaadka a anshada u firfircooni badan lil cowdi noqoshada xadiidkan imaamu muslim ayaa wariyey wuxuuna nabiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi qof ininka mid ah hadduu ehelkiisa u tago oo macnaha xaaskiisa u galmoodo kadibna uu doonayo inuu mar kale ku laabto labadaas galmoosho dhexdooda haweyse qaato weliba xikmadiina waxaa sii sheegay xaakim riwaayad ee lafdiga uu siyaadiyey oo ah fa innahu anshadu lilcawdi waxa weeyaa nashaad ayay gelinaya qofkii weyseqaadkii oo inuu ku laabto nashaad iyo firfircooni uu sii helaa siyaadadaasna waa saxiix calaa shardi shaykhayn uu yidhi xaakim saxiix calaa shardi shaykhayn saas ayuu yidhi weysaqaadkana waxaa loola jeedaa waxay tahay weysaqaadkii caadiga ahay oo kaamilka ahaa ayaa loola jeedaa weysaqaadkii caadiga ahaa oo kaamilka ahaa loola jeedaa oo waxa weya macnaheeda waa inuu qofku inta farjiga iska mayro marka hore asajoodo kadibna uu weysaqaadkii caadiga ahaa uu weyse qaato sababtoo ah laba arrimoodba way ku tusayaan midda koowaad markuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam falyatawada baynahumaa wuduu'an masderun mu-akidun licaamilihi a la yhahda masderka noocaas oo kalea waxaa loo keenaa in meesha laga neh anfiyo laga saaro in loo fahmo ficilkan majaaz sida oo waxa weya nuxaadda ay ku soo naqliyeen gobol ka mida ijmaac marka weysaqaad xaqiiqaad inuu yahay uu tusaa masderkaas oo mu-akid licaamilihi ah taas waa mid tan labaad nabiga sala allahu calayh wasalam cumar ibnu khadaab ayaa weydiiyey oo yidhi waxa weeyaa ninka we markay janaaba habeenkii asiibto ka waran rasuulka allow nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam tawada weyse qaado waqsil dakaraka dakarkaagana mayr istajoo kadib weyse qaado uma nam kadib iska seexo taas xadiiskaasna waxa weya waa xadiis haabit oo bukhaari iyo muslim labaduba ay wariyeen marka waxaa laga qaadanaa weysaqaad sax ah oo marka hore tana uu marka hore qofku soo astajoodo kadibna uu waxa weeye weysaysto inuu la yimaado kadibna uu ehelkiisa ku laabto markuu rabo sidaas wey waana sidaas sida sunnada laabashadaas farqi ma kala leh inuu waxa weeyaan u laabanayo zawjadiisii hore oo uu marka hore u galmooday iyo mid kaleo zawjadiisa haddii kuwa badan ay agtiisa ahaayeen inuu u galmoona isku mid wey farqi ma kala leh labadaba waa isku mid axaadiis sariixahana caddaynayda axaadiis sariixa ayaa caddaynayda arrintaas oo nabiga sala allahu calayhi wasalam laba arrimoodba way ka sugan tahay inuu nabiga sala allahu calayhi wasalam dumarkiisa ama sawjaadkiisii uu isku maray hal maalin ama habeen iyagoo sagaal ah ama koob iyo tobanba ah oo nabigu sala allahu calayh wasalam hal mara qubaysta marka inta udhaxayda waa inuu weysaysanaa bes waxaa kaloo sugan inuu isku maray oo waxa weeyaan midaan marku u galmoodaba qubaysanayay labadaba waa haabit oo ka sugan yihin nabiga sala allahu calayh wasalam labadaba nabiga way ka sugan yihiin sala allahu calayh wasalam kan horeeto xadiidka anas ibni maalik ayaa tusaya nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi kaana nabiyu yaduuru calaa nisaa'ihi fi saacati alwaaxidati min alleyli aw wannahaar maalin ama habeen ayuu dumarkiisa isku mari jiray marmar ayagoo koob iyo tobana marka riwaayadda abu daawuuda waxay dhahdaa fii guslin waaxidin hal qubaysna wey marka inay u banaan tahay ay ku tusay laakiin waa in weysaqaad u dhexeeyo in middan iyo agteeda la qubaysto taasna la qubaystana nabiga iyadana waa ka suganta abiraafici mawlaa rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ayaa wuxuu yidhi daafa daata yowmin calaa nisaa'ihi ana nabiya sala allahu calayh wasalam daafa alaa ni daafa daata yowmin calaa nisaa'ihi dumarkiisa ayuu isku maray waxa weeyaan maalin maalmaha ka mid a yaqtasilu waa qubaysanayey cinda haadihi wa cinda haadihi tan agteedana waa qubaysana taas agteedana waa qubaysana markaasaan ku idhi yuri rasuulka allow alaa tajcaluhu quslan waaxidan ma hal qubays ka dhigti markaasuu yidhi haadaa askaa wa adyabu wa adhar sidaana sii dahirnaan badan oo wanaag badan saasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam xadiiska abu daawud iyo nasaa-i ayaa wariya ibnu maaja waa xadii haabit ah fatxulbaariga ayuu xaafid ibn xajar ku sheegay isagoo deliishanaya axaadiista uu fatxulbaariga ku sheego oo uu ka aamusana xasan weeye siduu ku sheegay waxa wey muqadimada marka labaduba waa u banaanta marka inuu laakiin dhexda weesaysto sidaas ayaa sunna ah sidaas ayaa sunna walilarbacati afartii waxaa u sugnaaday can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tihi caaisha kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yanaamu mid seexda walxaal huwa isagu junubun uu janaabo qabo nabiga sala allahu calay wasalam isagoo janaabo qabuu seexa jiray min gayri an yamasa maa-an isagoon biyo taaban wa huwa xadiidkanuna macluulun waa mid la cileeyey oo cilo qaba waa cilaysan yahay xadiidka xadiidkan cilaa ku jirta cilada waxaa kaba ka midaba xadiidka asalkiisa muslimaa wariyey muslim ayaa wariyey wuxuu ku wariyey min ariiqi shucba can اlxakam can ibraahim can اlswad can caaisha wuxuuna ahaa sidaan kaana rasuulu lahi salى اllahu calayh wasalam idaa kaana junuban marka nabiga uu janaabo qabo faaraada uu doono an yaakula inuu wax cuno ow yanaama ama uu seexdo tawadaca waa weese qaada jiray wuduu'ahu weese qaadkiisiioo kale lisalaati salaada u weese qaada jiray nabiga sala allahu calayh wasalam markuu janaabo qabo oo uu rabo inuu ama wax cuno ama seexdo weese qaadkii salaada weese qaad lamiduhu weese qaada jiray muslimka sidaas u wariyey riwaayad dariiq kaleetuu ku wariyey min dariiq cabdiraxmaan ibn aswad can abiihi can caaisha sidaanoo kale sidaanoo kale kumana jiro siyaaqaas qabla an yamasa maa kuma jiro labada dariiqba sidaas darteed ay xufaadu dureen lafdigaas oo imaamu muslim ayaa ka mida tamyiiska tamyiiska oo muslim iska leeyahay ayuu ku duray oo waxa weya lafdigaas inay uusan xadiiska ka mid ahaysan ahayn maxfuuq inuusan ahayn maxfuuq sidaas darteed xufaaddu waxay idhahdeen lafdigaas waxaa ku gafay aba isxaaq asabiici ayaa ku gafay abu daawuud wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu yihi samictu yaziid ibnu haruun yaquulu haada alxadiiu wahmu xadiidkaas waa ismoodsiis aba isxaaq asabiici ayaa ismoodsiiyey marka nabiga isagoo biyo taabanu seexday waa ismoodsiis nabigu waa weysaysa jiray hadduusan qubaysan tirmidi wuxuu yidhi yarawna ahluxadiidku waxay u arkaan ana haada kalad lafdigaanu inuu qalad yahay oo ka yimid min abi isxaaq asabiici sidaasay u arkaan sidaasuu yidhi tirmidina ibn cabdilhaadi imaam axmed wuxuu ka soo raray hada alxadiiu laysa صaxiixa xadiidkaanu صaxiix ma ahan xadiidkaanu صaxiix ma ahan welidaa saas daraaddeed waxa weya xadiidka xaafidku halkaan uu ku sheegay xadiidku waa macluul xadiidku waa macluul oo lafdigaas ah isagoon biyo taaban maxfuud ma ahan ee waa gef ka dhacay min abi isxaaq asabiic gaf ka dhacay wey ahlcilmi صaxiixiina way jiraan sidaas darteeda nabiga salى اllahu calayhi wasalam waxaa ka sugan sida hadda aan akrinay xadiid saxiixulmuslimka uga sugan inuu haddii uu janaabo qabo oo uu doonayo inuu seexdo waa weysaysan jiri waa weysaysan jiri sidaasoo kale waanaga hadda akrinay xadiidka cabdullaahi bni cumar ibn اkhadaab cumar ibn اkhadaab nabiga salى اllahu calayh wasalam arrintaas inuu weydiiyey oo nabigu yidhi weysayso dakerkaagana mayr kadib seexo saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam saasuu ku yidhi marka sida haabitka ee sugan waxay tahay oo nabiga qowlkiisa ka sugan amarkiisa oo qowlkiisa ka sugan ficilkiisana ka sugan qofka janaabo qaban markuu seexanaa waa inuu weyse qaato marka qofka laba khiyaaru leeyahy inuu weyse qaato iska seexda hadhaw qubaysto iyo inuu haddaba hore usii qubaysto labadaba khiyaaru uleeyahy laakiin isagoon biyo taaban inuu seexdo taas waa karaahiyo taas waa karaahiyo cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi waxa weyn cumar ibnu khadaaba nabiga weydiiyey ayanaamu axadunaa wahuwa junub qof naga mida maseexa isagoo janaabo qaba qaala nabigu wuxu uhi nacam idaa tawada haa shardigaasuu laakiin ku xidhayn waa markuu weyse qaato taasuu nabigu yidhi sal riwaayad kale waxay leedaha nacam liyatawada haa ha weyse qaato waa amar amarkuna weliba wujuubu faa'ideeyey welidaa saas daraaddeeda ibnu xabiib oo maalikiyada ka mid ah iyo daahiriyadu waxay dhahdeen waaba waajibba inuu weyse qaato laakiin sida ay ku tageen aymo badan oo sida shaaficiyadoo kale mutaakhiriinta xanaabiladoo kale sida ibnu taymiya uu doortay waxa weeyaan waa karaahiyo inuu weyse qaadka iska daayo qofka waa inuu weyse qaato ama u qubaysto maxaa qowlka nabigana waxaa ka sugan inuu amray in la weyse qaato hadduusan qofku qubaysayn ficilka nabigana waxaa ka sugan nabigu inuu weyse qaada jiray sidaas ayaa sugan amaa qubayska qofku markuu rabuu ka dhigan karaa saas darteeda caaisha la weydiiyey oo la yidhi ka waran qofka janaabada qaba ma qubaysana intuusan seexan mase waa seexo karaa waxay tidhi kullu daalika qad kaana yafcaluhu labadaba nabigu waa samayn jiray sala allahu calay wasalam marna hore uu qubaysan jiray marna inta weesaysto oo iska seexdo uu waxa weeyaan hadhow markuu soo kaxo qubaysan jiray labadaba nabigu waa samayn jiray sala allahu alay marka nabigu waa weysaysan jiray saasay leedahay markuu seexanayo marka nabiga ficilkiisuna saas amarka uu baxshana saasay welidaa saas daraaddeeda saxaabadana saasaa ka sugan cabdullaahi ibni cabbaasaa la weydiiyey qof janaabo qabo raba inuu seexdo ama wax cunaya wuxuu yidhi haweyse qaabto sidaasoo kaleeto caaisho ayaa iyadan la weydiiyey siday amartay abi saciidin alkhudriy sidaasuu amray cabdullaahi ibni cumar sidaasuu samay jiray sida awsadka ibnu mundir iyo ibnu abi shayba musanafkiisa ku sugan marka sidaas wey sida haabitkaa sanad saxiixa oo aan cillo lahayn looma hayo iyadoon weyse la taaban oon biyo qofku istaabsiin uu iska seexdo waana inaad ogaato laba shayba qofku hadduu dikriga alle ku seexdo si sunnaana u seexdo in yar oo uu hurdo way ka raaxo badan tahay wayna ka nasiino badan tahay waqti dheer oo uusan sunno ku seexan u seexdo waa wax xaqiiqaho la ogyahay bal aduguba tijaabi wax la og yahay wey daad waxa weyan qofku inuu iska caajisan yaha dhacdo oo uu xoogaa weysado oo uu iska seexo is yidhaahdo laakiin caawdha si ad u qori weydo adoo madaxu ku kala dilacsan yaha soo kicin adiguna waa wax laogi laakiin haddaad markaas inta acuudu billahi tiraado shaydaanka iska naarto tartiib waxa weeyaan u soo weesaysato aad iska seexato ood adkaartaadana ku seexato inta yartaahood seexataa waxa weeyaan ilaahay kuu barakayna markaasaad adoo maasha allah ilaa shaydaan kuguma cayaarayo adkaarta qofku si sax adugu seexdo shaydaan kuma cayaarayo khaasatan aayad kursi inta akrido shaydaan maba is arkaydaan marka waqtigaaga aad seexataa waqti nashaad le kuu noqona laakiin adoon adkaar ku seexan oo si uu rafaadsan iska seexato oon biyo taaban waxa weeye in caaw dhan shaydaan ku rafaadiyo oo adigana waqtigaadan ka faa'iidayn u badan tahay sunnadii nabigana waa khilaaftay calaa kulli xaal sunnadii nabiga waa khilaafkeed wey sunnadii nabiga khilaafkeed wey waana karaahiyo qofku inuu seexdo isagoon biyo taaban waa karaahiyo inuu taabto inuusan seexdo isagoon biyo taaban wa can caaishata waxaa laga wariya radia allaahu canha qaalad caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ida qtasala markuu qubaysto ida qtasala markuu qubaysto markuu qubaysan rabaa loola jeedaa ey idaa araada aliqtisaal marka uu rabo inuu qubaysto wey kaana rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa ida qtasala marka uu rabo inuu qubaysto min aljanaabati janaabana uu ka qubaysan rabo yabda-u waa bilaabi jiray fayaqsilu waa mayri jiray yadayhi labadiisa gacmood koow horta waa farxalo jira halkaasay ka bilaabataa sunnadu koow inuu qofku farxasho yadayn marka la yidhahdo la itlaaqana labadaas calacaloodaa loola jeedaa intaas oo waxa weeyaan curcurka laga bilaabo ama meeshaa dhudhunku ku dhammaado ayaa loola jeedaa marka yadayn la yidhahdo marka waa farxalo jira waana intaan weelka la geliyo uma yufriqu waa shubi jiray nabigu biyamiini gacanta midigtaahu ku shubi jiray biyaha macnaha gacanta midigtaa weelka ku qaban jiray calaa shimaalihi bidixda korkeeduuna ku shubi jiray fayaqsilu farjahu markaasuu farjigiisa mayri jiray waxa way inta gacanta midigta ku qabto weelka ayuu bidixda korkeeda ku shubaa bidixduuna ku esajoona waa tilaabta ku xigta waxa weeyaan markuu farxasho uma markaas kadib uu yatawada u weyse qaada jiray markaas kadib ayuu nabiga sal اlahu alayh wasalam weyse qaada jiray weyse qaadkana waxa loola jeedo waxa weeyaan wuduuahu lisala weeye waa weyse qaada jiray nabiga salى اllahu alayh wasalam waxa weeyaan wuduuahu lisalaa amase kamaa yatawadau salaa waxa weeyaan waa weyseqajir weyseqaadka oo salaada muslim saasaa ku sugan bukhaarina waxaa ku sugan kamaa yatawadau lisala sida uu salaada u weyse qaato marka salaada sida ugu weyse qaato marka la idhaahdo waa in la dhammaystiro marka weyseqaadkaas ilaa lugihii la mayro sidaas weeye xadiidka caaisho sida bukhaari muslim ku sugan laakiin xadiid soo socda umu salama ayaa waxaa ku sugan lugaha inuu reebi jiray oo inta kale ka weyse qaada jiray ayaa ku sugan marka uu weyse qaato nabiga sala allahu calayh wasalam uma ya'khudu lmaa biyihiiuu soo qaadi jiray fa yudkhilu waa geli jiray asaabicahu farihiisa fii usuuli shacri tinta salkooda tin weynu lahaa nabiga sala allahu alay wasalam ti labada sacad biyihii ku soo qaado uu tinta salkeeda gelina markaasuu tinta salkeeda qoyna ilaa janaabada waxaa la rabaa jirkoo dhan inay gaarto marka tinta salkeedoo dhan ayuu nabigu qoy jiray sal allahu calayh wasalam si biyuhu u galaana u maraan uma xafana waa u soo cantoobi jira labada sacabuu ugu soo qaadi jiray calaa ra'si madaxiisa alaaa xafanaad saddex sacab saddex sacab xafana waxaa la idhaahdaa qofku labada gacmood markuu biyaha ku soo qaado labada gacmo labada sacaboo isku dhegan saddex sacab inta shuban kan waa soo qaada waa ku shubin kana waa soo qaada waa ku shubaa kana waa soo qaada waa ku shubaa uma markaas kadib afaada waa ku shubi jiray calaa saa'iri jasadii jirka inta ka soo hartay saairka waa baaqi jirka inta ka soo hartay ayuu ku shubi jiray biyaha hal marhu ku shuba bis mar labaad waajib kuma ah hal xadiid nabiga kama sugna inuu laba goor xata ku shubay jirka intiisa kale hal mara inuu ku shuba unbaa sugan axaadiistoo dhan hal xadiid saxiixa ma jiro oo laba gooru ku shubay jirka kale madaxa saddex gooru ku shubay laakiin jirkan kale hal mar hadduu wada gaaray khalaas waa qubaysta qofkaas uma markaas kadib uu qasala meeri jiray rijlayhi labada lugood maxaa yeelay wasaqdii madaxa iyo jirka inta kale ka soo hoobatay labada lugood ay ku daateen markaas kadib uu labada lugood markaa dana meeri jiray muttafaqun calayh walafdu limuslim lafdiga muslim ale walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa usugnaaday fii xadiidi maymuna maymuna binti xaarif oo um lmuminiin ah xadiidkeedii ay ku tilmaantay nabiga qubayskiisii uma afraqa waa ku shubay tiri markuu farxashay ka gabaal calaa farjihi farjigiisiiu biyihii ku shubay midigtuuna ku qabtay weelka faqasalahu nabigu farjigiisuu mayray bishimaalihi gacanta bidixdhaahuuna ku mayray uma daraba waa ku garaacay nabiga bihaa gacanta alarda dhulkuu ku garaacay dhulkuu ku garaacay oo weliba xoog u marmariyey sida waxa weeyaan muslim ku sugan fadallakaha dalkan shadiidan xoog ayuu gacantii ciidda u marmariyey taasna waa sunno kale oo xadiidkii caa-isho alfaad dhe dheeraada oo xadiidka maymuuno ku jirta ayuu ku ku daraa xadiidkii maymuuno wax yaru ka soo qaada ma wada sheegin laakiin alfaad axkaam dheeraada tusayduu ka soo qaadana markuu asajooday nabiga sala allahu calay wasalam gacantii uu ku asajooday uu ciidda ku dhuftay markaasuu xoog ciidda u marmariyey taasuna waa sunna iyadan gacanta aad ku asajoogto inaad ciidda iskaga mayrto ciidda inaad iskaga mayrto daas markaas de meeshu ciid lahaynoo meel iyadana iska mutuleelahoo saas kale ay noqotana dee wax kale oomo iyo wax raagso un wax kale haddaad ciid helayda laakiin ciidda ciiddaad iskaga mayri ciid waa wax aad wax u dahira weeyo gooniya iyadu macno dheer macno gooni helaada ciidda laakiin haddaad ciiddi weydo shay kaleetoo mudahiroo asna wax fujiyo wasaqda fujiyo sida oomo iyo wax saasa iskaga mayr gacanta meeshaasna xugun weyn oo kaleetaa ka soo baxayo waxay tahay najaasta haddii la mayro oo afarkii la suuliyo xoogaa baqiyada urkii gacanta ku haray waa waxa weya waxba dhibi ma meeshiina waa daahir sababtaa haddaan gacanta waxba ku harin gacanta dhulka xoog looguma xogeen waxa nabigu gacanta dhulka ugu xoogaa baqiyo un ku hartay uu ka ka dhaqaya soo ma wa maca daalika makaankii asajaduna waa daahir waa daahir marka taasuna waxba ma dhibayso wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa fa masaxahaa nabigu gacanta bituraabi caradu ku masaxay wa fii aakhiri xadiidka maymuuno aakhirkiisa waxaa ku jiray uma ataytu waxaan u keenay bimindiili mara uu biyaha iskaga tirtiro mara oo suuf laga sameeyo uu iskaga tirtiro biyaha oo madaxa oo looga qallajiyo taasaan u keenay faraddahu nebigu waa igu soo celiyey macnaha igama qaadan wey faraddahu waa soo celiyo waa qaadadiida wa fiihi waxaa xadiidkaas ku sugan wa jacala laakiin wuxuu gudagalay nabigu yanfudu inuu jafo almaaa biyihii biyadayhi labadiisa gacmood inuu ku jafo madaxa iskaga ka jafo xadiidkan caaisho wuxuu ka mid yahay axaadiista ugu tilmaami og qaabkii nebigu sala allahu calayh wasalam uu uga qubaysan jiray janaabada oo la rabo qof kastaaba qubayska sharciga inuu u qubaysto hadduu yahay waxa weyn janaabo qof ka qubaysana gabadhii xaydka iyo nifaaska ka qubaysanayday qubayska ugu feecan ee dahaarada uu xadiidkanu tilmaamaa weliba marka lagu sii daro alfaadda uu xadiidka maymuuno ka soo qaatay waxa weeye aad ayay markaas axkaamta u caddaanaysaa وعن cاشhaةa رضي الله عنها qاaلت kaaنa رasuuل لhi rasuulka ilahi wuxuu ahaa slى الlaه عليه وsلم إda اqtasla markuu ka qubaysana min الjanاabaةi janاabo yabdow waa bilaabi jiray fayqsil wuxuu mayri jiray yaday labadiisa gacmood sunada ugu horeyda waa midtaas kow qofku inuu farxasho intuusan weelka gelin biyaha ثuma yufriqu intuusan weelka biyuhu ku jiraan gacmaha gelin macnaha ثuma yufriqu nabigu waa soo shubi jiray biyamiini gacanta midigtaahu inta weelka ku qabto uu wuxuu ku shubi jiray calaa shimaali bidixda korkeeda fa yaqsilu farjahu farjigiisuu mayri jiro waa asajoo jiray waa tilaabta labaad oo ku xigta wey markaasna waa inaad niyeysato janaabadiina iska kor yeelay haddaadan niyeysan mar kalead u baahanayn inaad ta fadhiisato haddaan asajood maxaa yaele makaankaas meelaha la dahirayuu ka midi laakiin markaasba haddaad soo niyeysatay khalaas dee waa soo dahirta uma yatawadau nabigu waa weese qaada jiray waa weese qaada jiray marka xadiidka caaisho waxaa ku sugan wuduuahu lisalaa wa fii riwaayatin kamaa yatawadau lisalaa sida salaadu weese qaada jiray taasna macnaheeda waxa waa inuu lugahana mayri jiray laakiin xadiidka maymuuna waxaa ku sugan lugaha maan inta kaleu mayri jiro ka weese qaada jiray marka hadda uu qubayska dhammeeyo uu inta meel kale tago uu lugaha mayra jiray alcilmigu marka dhowr qowlay ka leeyihin waxaa ka mid a qaar waxay hahdeen makaankaa la fiirinaa meel oo caraahoo lugihii moogtahay ciiddii iyo wasaqdii iyo meeshiiba ayaa gaaraysa hadday meeshaad ku qubaysa meel sidaasoo kaleatoo dhul caraah oo kale ay tahay lugaha dibaad iskaga dhigi maxaa yahe mayridu ka raaci maydo meeshii wasaqdiiay ku dhex jiraan inta xagga tagtaad hadhow iska mayri haddii meesha meel biyuhu ka gudbayaanoo ay tahay shamiito ama mutleel ama wax lamid ah ay tahay naha waxa weyn marka horaadba lugahaaga mayran qaar waxay hahdaan makaankaa la fiirina laakiin taas waxaa ka fiican qowl kaleo ahcilmigu ay mareen oo ah bacdu ahlicilmi ay mareen oo ah labadu waa bannaanta inaad weyseqaadka marka hore dhammaystirto inaad marka hore dhammaystirto iyo inaad inta kale inta ka weyse qaadato aad waxa weeye lugaha dib u dhigato oo markaad qubaysato kadib lugaha mayrto labadaba bannaan maxaa yeele laba xadiisoo saxiixay labadiiba ku sugan yihiin mar hadday laba saiixa laba xadiisoo saxiixa ku sugan yihiin tanna samee tanna samee midba mar weliba xadiidka caaisho wuxuu tilmaamayaa nabiga waxa weeye sidii joogtada u aheed ee uu qubaysan jiray laakiin xadiidkaas maymuuna wuxuu tilmaamayay mar ama waaqica mar dhacday oo mar nabigu inta lugaha u kaadiy uu agga ku mayray weeseqaadkan ka horeeya waxa weeyaan qubayska weeseqaadkan ka horeeya qubayska ahlcilmiga agarkoodu waxay ku tageen inuusan waajib ahayn inuusan waajib ahayn ee uu yahay sunno oo qofka haddii uusan weyse qaadan ee biyaha uu sidiisa kale ugu qubaysto waxa weeyaan qubayskiisi waa ansaxayaa laakiin sunnadiiyuu khilaaf qofka weyse qaadkiisi waa ansaxayaa laakiin muxuu khilaafay sunnadiiyuu khilaaf laakiin weyse qaadkiisi waa u ansaxaya sidaas ayaa ahlucilmiga agarkoodu sidaas ayay mareen sidaas ayay mareen sidaas ayay mareen marka sida ugu feecan weeyaan laakiin hadduu ka tago waxa weyseqaadku waa u ansaxaya waa u ansaxaya ibnu badaal wuxuu soo naqliyey ijmaac ijmaac oo uu leeyahay weyseqaadka janaabadu waajib ma ahan saasuu soo naqliyey wuxuuna ku soo naqliyey sharaxa uu bukhaariga ku sharxay sharaxu saxiixbukhaariga ku leeyahy ijmaacuba kusoo naqliy isagu marka weyse qaadku waa sunno waa la gartay markaad weyse qaadato weyse qaadkaas oo aad qubaysato hadhow markaad rabto salaad inaad tukato ma weyse qaad kaleetaa lagaa rabaa mise kiya kugu filan waaba weyse qaadatay kiya kugu filan war male kiya kugu filan sidaasayna u nasgaraydo u cadayday caaisho oo caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam laa yatawadau bacda alqusl nebi maxamed ma weesays ma weyse qaadan jirin qubayska ka gadaal uu janaabada ka qubaysto tirmidi ayaa wariyey waana xadiis xasanoo saxiixuu yidhi sheekh naasiudiin albani oo saxiixiya marka mar haddaad sidii sunnada aheed u qubaysatay oo weyseqaadka aad hormaridood kadib qubaysatay waxa weeyaan hadda weysadii waa kuu dhowranta khalaas taasaad ku tukani laakiin shardigay leedahay waa maxay shardigaas intaad qubaysaydo waa inaadan farjigaaga taaban ila farjigu weysada inuu buriyo horaanu soo sheegnay horaanu soo sheegnay soo ma aha saxaabaduna saasay u caddeeyeen oo u nasgareeyeen cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi idaa lam tamasa farjaka bacda an taqdiya guslaka fa ayu wudu'in asbaqu min algusl wuxuu yidhi cabdullahi bni cabaas cabdullahi bni cumar ayaan rabaa cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi haddaadan farjigaaga taaban ilaa aad ka dhammaydo qubayska oo qubayska markaad dhammaydo aadan farjigaaga taaban dee weysaqaadka ka kaamilsan muxuu yahay qubayskii maba jiraba cabdirasaaqa musanafka ku wariyey marka waa inaadan taaban waa inaadan taaban ee hadda weysaqaad buray haddaad iska buriday haddee waxa weeyaan kaas wax lagu tukada lama arka adaa baabaasha uma yaakudu nabigu waa soo qaadi jiray almaaa biyaha fa yudkilu waa geli jiray asaabicahu farihiisa fii usuuli shacri tinta salkeedu gedi geli jiray taasna waxa weya qofka waajib waxaa ku ah inuu jirkiisoo dhan biyaha gaadhsiiyo tinta salkeeda waa inaad xoog ugu rugto ilaa saddex gooruu nabigu ku celi jiray sala allahu alay wasalam marka waa in tinta salkeedao dhan ay qoydo jirka maqaarka madaxa uu qoyo sida jirka kaleo dhan loo rabo inuu qoyo welidaa sidaas daraaddeeda qubaysku uma ansaxayo qofkii jirka uu uga dhegan yahay wax biyaha u diidaa jirka inay gaaraan laamiya meel kaaga dhegan ama wax lamid ah ama wax lamid ah oo biyaha iyo jirka u dhaxeeya qofkaas qubayskiisu ma ansaxayo qubays kama ansaxayo ila jirkao dhan biyuhu inay gaaraana la rabaa fayaudu fa yudkilu wuu geli jiray nabiga asaabica farihiisa fii usuuli shacri tinta salkeeda uma xafana biyuhu labada sacab ugu soo qaadan jiray calaa ra'sihi alaaa xafanaatin saddex sacab uma afaada waa shubi jiray biyaha calaa saa'iri jasadi jirka intiisa kale hal mara inay jirka gaaraana waajiba halkaas mar hadday gaaraan mar labaad waajib kuma ahan sunana uma ahan isagoo hadduu bisiisa kale iskaga qabowsanaya ma uu waxa iskaga saabuunaysanaya waa baabkiisa kale laakiin cibaadadii markaasay ugu dhammaanayn cibaadadii waajib iyo sunana midna maahan dib dambe biyo kale inaad isugu shubtaa uma asala rijlayhi labada luqoodu gooni haddana u mayni jiray ilaa wasaqdii jirka ka soo hoobatayaa ku dhacday muttafaqun calayh walafdu limuslimiin walahumaa bukhaari muslim waxa u sugnaaday fii xadiidi maymuuna radia allahu canha uma afraqa nabigu waa ku shubay calaa farjihi farjigiisa faqasalahu waa mayray bishimaalihi bidixduu ku mayray oo ku asajooday uma daraba nabigu waa ku dhuftay bihaa gacantii alarda dhulku ku dhiftay wa fii riwaayatin famasaxahaa gacantii wuxuu ku masaxay bituraabi caro waana marmariy taasna waxay ku tusaydaa in waxa weeyaan marka biyaha si fiican qofku u asajoodo waxa baqiyadaahoo karka iyo wax saasoo gacanta ku hara inaysan waxba ka dhibayn wa fii aakhirihi xadiidkaas aakhirkiisa xadiiska maymuuna aakhirkiisa waxaa ku sugnaa uma ataytu waxaan u keenay bilmindiili marada biyaha la yskaga qallajiyo faradahu nabigu waa soo celiyey ma qaadan ma qaadan taasna waxaa ku sugan inay waxa weeyaan biyaha qubayska oo qofku uu ku qubaysto inuu iska qallajiyaa sunno ma ahan inuu iska qallajiyaa sunno ma ahan ee waxaa sunnaa inuusan iska qallajin uu iska daayo inuu iska daayo oo uusan iska qallajin sidaas weeye sida fiican waa inuusan biyahaas iska qallajin uusan mara iska marmarin maxaa yaele biyahan waa cibaado marka inaad waxba baabiidaa waxba macnaa ma leh marka sida saxiixa waxa weeyaan xadiidku wuxuu tusaa inaan biyahaas mara la yskaga tirtirin axaadiis kalena dhowrana way tusaydaa oo xadiis kaleeto bukhaari wariyaa jira abu hurayra wuxuu yidhi salaadaa la aqimay safkiina waa la simay nabigu waa noo yimid markuu soo istaagay uu xasuustay inuu janaabo qabo waa laabtay dadkiioo taagan markaasuu nabigu sala allahu calay wasalam soo qubaystay isagoo madaxiisa biyuhu ka da-ayaanu noo yimid oo dadkii tujiyey marka markaas nabigu marka waa baxay madaxa mare iskama soo marin ayada markii loo keenayna nabigu ma qaadan marka sunno ma ahan ee waxaa sunnaa inaadan mara madaxa iska marmarin sunno ma ahan inaad mara marmarsata ma bannaan tahay oo mubaax mata mise waa karaahiyo ugu yaraan een horta waa xaaraam lama dhihi karo dee nahyi lama hayo waa un ficil mujarada marka waa xaaraan ma la dhahayo maxaa yale waa ficil mujarada inay sunno tahay in la daayo oon marada laysmarmarin unbaa laga qaadanaa ficilka weliba haddii la ogaado inuu cibaad ahaan u sameeyey marka laakiin xaaraan lama dhihi karo qofkii ismarmariya oo mara inta qaata biyaha iska marmariya waa xaaraam lama dhihi karo jamaahiirtuna waa mareen inuu waxa weeyaan ay mubaaxtoo laysmari karo wa fiihi xadiidka waxaa ku sugnaa waa jacala nabigu wuxuu gudagalay yanfudu inuu jafo almaa biyihii biyadihi gacantiisa inuu biyihii gacanta iskaga jafo ayuu go marka biyaha waa iska jafi karta iyadana wa can umi salamata radia allahu canha qaalat umu salama waxay tidhi qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow innii aniga imra'atun haweeney ayaan ahay ashuddu waan adkeeyaa shacra ra'si saasaa qoran soo maaha waxa weeyaan xadiidka muslimaa wariyey muslimna shacra ra'si kuma taalle ee dafra ra'siya ku taalla waana sida xadiisku macnaha uu ka hadlaana waa sidaas xadiidku macnaha uu ka hadlaana waa macnahaas dafra ra'si madaxayga dabidiisa taasuu xadiisku ka hadla muslim uu xadiiska ka soo qaaday muslimna kuma yaallo shacra ra'si marka sida sawaabka waa sidaas marka waxaa dhici kartaa inuu hadda korka xaafidku xaafid way xadiista uu xiifsanya korka ka qoray way dhici kartaa nusaaqda kuwa xadiiska soo nastiyey inay shacrida ayagu qadahan usoo qoreen way dhici kartaa laakiin muslimka sida ugu sugan waa sidaas waana sidaas sida sawaabka ini imraatun inii aniga imraatun haweeney ayaanahay ashuddu waan adkeeyaa dafra ra'si madaxayda dabidiisa madaxayda xoog ayaan u dabaa oo tinta inta dabaan xoog ugu dhajiya afa anquduhu ma furayaa oo ma furfuraa ligusli ljanaabati janaabada qubayskeeda markaan rabo inaan janaabo ka qubaysto ma furfuraa sidaasay weydiin wa fii riwaayati waxaa ku sugnaa wal xaydati iyo markaan xaydka ka qubaysana labadaas goor ma furfuraa fa qaala nab wuxu uhi laa maya furfuri maydid innamaa wax kale maahan yakfiiki waxaa kugu filan an taxfi inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga alaaa xafayaatin saddex shubid rawaahu muslim aa xadiiska weri xadiidkan umu salama radia allaahu canhaa waxay tihi rasuulka waxaan ku yidhi sala allahu calayh wasalam inii aniga imraatun haweeney ayaanahay ashuddu waan adkeeyaa dafra ra'si madaxayga dabidiisa madaxa waan dabtaa weliba xoogan u daba afa anquduhu ma furfuraa ligusli ljanaaba markaan janaabada ka qubaysana wa fii riwaayatin wal xayda xaydka markaan ka qubaysana riwaayad laakiin waxa weeyaan lafdigaas oo xaydada ah bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen lafdigaasu maxfuud ma ahan waa shaag lafdigaasu wal xaydati ma ahan lafdigaasu waxa weeye lafdi oo maxfuud ah lafdi maxfuud ah ma ahan lafdigaasu cabdurazaaq ayaa la tafaruday marka xadiidka sidaas darteeda lafdigaasu kuma jiro saasuu yidhahde waana sida uu aada ugu nusreeyey alcalaamatu ibnu اlqayim tahdiib mukhtasar sunan waana sida uu asna ayiday oo ku raacay alcalaama sheekh naasir din albani irwa اlhaliilka lafdigaasu kuma jiro faqaala nabigu wuxuu ku yidhi laa ma farfuraydid inamaa wax kale maaha yakfiiki waxaa kugu filan an taxfi inaad ku shubto calaa ra'siki madaxaaga alaaa xafayaatin saddex shubid rawahu muslim weriye xadiidka marka laba shay ayuu faa'iideynaa tan koobaad gabadha markay qubaysanayso oy janaabada ka qubaysanaydo ama ay xaydka ka qubaysanayso waxa weeye haddii tintu u daban tahay inay furfurtaa waajibkuma aha laakiin waajib waxaa ku ah tinta salkeeda oo maqaarka madaxa ah inay qoydo kaasaa waajib ku ah tinta maqaarka madaxa inay qoydo oy salka biyaha gaadhsiido taasaa waajib ku ah laakiin waajib kuma ahan inay furfurto saxaabaduna sidaasay fadwoo jireen naafic wuxuu yidhi anas ibnu maalik dumarkiisa waxa weeyaan sidaasoo kale ummahaatul owlaadkiisa oo addoommada wax u dhalay dhammaan janaabada iyo xaydka markay ka qubaysanayaan tintooda ma furfuri jirin laakiin way ku xeel dheeraan jireen inay qooyaan ibnu abi shay baa wariyey caaisha laftirkeedu waxay tidhi gabadha madaxa ayay ku shubaydaa biyaha saddex goor walaa tanqudu shacrahaa min janaabatin walaa xayd laakiin xayd iyo janaabo midna tinteeda furfuri min ibnulmundir ayaa awsadka ku wariyey umu salama ayaduna sidaas oy kale tiri zawjaadka nabiguna waa dadka ugu oqoon badan axkaamtan qubayska ku saabsan ayagana laga qaata welidaa saas daraaddeeda cabdullaahi ibni camar ibni caas oo amri jiray dumarkiisa inay furfuraan markay qubaysanayaan way ku inkirtay caaisha waxay tihi cajaban libni camr wallaahi cabdullahi bni camr aniga waa la yaabahay ti wax lala yaabuuna yahay dumarkii wuxuu amrayaa inay furfuraan madaxooda ma amartid ay tihi tinta inay iska xidhaan kolba macnaha waa aad weeyaan ay u inkiraydaa shadiidu nakiir wey aad si adagay u inkireen kaatinta xiira kole maa tiraadi adigale furfura maalin walba markaasay tihi laqad kuntu aqtasiru ana wa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam aniga iyo rasuulku min inaan waaxidin hal weelaan ka qubaysan jirin walaa asiidu calaa an afruqa calaa ra'si alaaa ifraaqaat saddex goor inaan ku shubana kama badi jirin aad u amraysa nabiguma ma amrin marka sidaas weeye waa sidaas ay dhihi jireen ummahaatu lmuminiin gabadha markay qubaysanaydo waajib kumaahan inay furfurto laa xaydna waajib kumaahan way caddeeyeen caaishaoo kale way caddaysay umu salama sidaasay caddayday cabdullaahi bni cumar waxa weyan xayd hadday ka qubaysaydo hadday janaabo ka qubaysaydo wax farqiya uma dhexeeyo wax farqiya uma dhexeeyo qowl xanaabiladaa jiro oo ah in farqi udhexeeyo marka ay xaydka ka qubaysayda ay furfurto laakiin wax daliila male ee adilo waxaa leh inaysan furfurin laakiin waa inay ku xeel dheeraanta oy gaarsiida salka tinta salkeeda rawaahu muslim ayaana xadiidka wariyey wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inii aniga laa uxilu u xalaalayn maa almasjida masjidka lixaa'idin gabar xayd qabta walaa junubin nin janaabo qaba ama qof janaabo qaba rag iyo dumar u xalaalayn maa inay masjid ay dhex galaan rawaahu abu daawuud ayaa wariyey وصaxaxahu bnu khusayma ibnu khusaymana waa صaxiix yeelay xadiidkan alxadiidku way isku khilaafaan xadiidkan caaisho oo bacduhum صaxaxa wa bacduhum dacafa aimada صaxiixda ibnu khusayma ka mida sida xaafidku ka soo raray ibnu qadaanna xasanuu ka dhigay zaynici oo kaleeto asna xasanuu ka dhigay shawkani wuu صaxiix yeelay sida nayl awdaarka ku sugan xaafidka laftirkiisuna tasxiixaas inuu u iilanayaad moodaa inta ibnu khusayme ka soo raray uu ka aamusay calaamatu cabdilcasiis ibnu baas laftirkiis wuxuu yihi laa ba'sa biisnaadi aimadaas waa xoojiyeen aimo kalena waa daciifiyeen bayhaqiyaa ka mida laysa bilqawiyi cabdulxaqaa ka mida laa yahbutu yihi ibnulxasmi isaga waxa wey waaba ku xeel dheeraado waaba baadil yihi xadiisku xadiidka marka culimmada daciifiday cilada ay u daciifinayaan waxay tahay sanadka ayaa waxaa ku jira gabadha leera jasra binti dijaaja jasra binti dijaaja ayaa ku jirta marka gabadhaas jasra la yidhaahdo ayaa bacdu ahlicilmi ay waxa weeyaan jarxiyeen oo gabalna waa tawhiiqiyeen oo ibnu xibbaan iyo cijli iyo waa tawhiiqiyeen laakiin bukhaari wuxuu yidhi cinda jasra cajaa-ib gabadhaas jasraa agteeda wax lala yaabo ayaa lu yidhi axaadiis la yaab lay haysataa arrintaas waxay tusaydaa inuu daciifina daarulqudni wuxuu yidhi yuctabaru bixadiiihaa ilaa an yuxadida canha man yutraku haddaan qof matruugu ka warin waa u la fiirfiiriya axaadiisteeda marka a'imadaas ayaa xoogaa xadiiska jarxiyey sidaas darteeda xukunka ka dhalanayo xadiiska laga qaadanayay isku khilaafeen ahlulxadiidka ikhtilaafka xadiidka la isku khilaafay xukunku aadaya bacdu ahlixadiid xadiidka waxay u daliishadeen inay xaaraam tahay qof janaabo qaba inuu masaajidka dhex joogo ama gabar xayl qabta ay masaajidka dhex joogto sidaasay u daliishadeen gabadha xaydka qabtana waxaa la mid a gabadha umusha ah waana madhabka jamaahiiru ahlilcilmi ay ku tageen xanafiye iyo maalikiye iyo shaaficiyo iyo xanaabilada oo ah gabadha xaydka qabta mid qofka janaabada qaba maya mana u daliishin xadiidka kaliya ee aayad qur-aanna waa u daliishadeen jamaahiirtu aayadda qur-aanna waa aayadda suurat nisa ilah uu yidhi subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaaraa xataa taclamuu maa taquuluuna muminiintow salaada hu dhowaanina idinkoo marqaansan ila waqtigaas waxay ahayd waqtigii aan qamrada la xaaraamtinimayn marka idinkoo qamro soo caday oo marqaansan salaada hu dhowaanina markaasaa ilah wuxuu yidhi haddana walaa junuban ilaa caabiri sabiili idinkoo janaabo qabana salaada ha u dhowaanina idinkoo janaabo qabana salaada ha u dhowaanina ilaa caabiri sabiili inaatiin kuwo wado ka gudbaaya maahane marka a'imada u daliishato jamaahiirta waxay idhaahdeen laa taqrabu salaata asalaah marka la leeyahay waxay ku dhacaydaa makaanu salaa salaadii iyo makaankii salaada lagu tukanayo masjidka ahaa idinkoo janaabo qaba marka ha u dhowaanina makaanka lagu tukanayo wey hana tukanina sidaas udeesho waana sida imaamu lmufasiriin ibnu jariir abri uu rajaxay in aayadda macnaheedu sidaas yahay oo marka la leeya walaa junuban idinkoo janaabo qaba ha u dhowaanina salaada in macnaheedu yahay makaanka lagu tukado ha u dhowaanina markaad janaabo qabtaan ha u dhowaanina saas inay tahay sababtoo ah qofka musaafirkaa iyo hadduu biyo waayo inuu booraysanaayo aayadda aakhirkeeda lagu sheegay sidaas wey waana sida xaafid ibnu kaiir asna uu maray oo uu rajaxay macnaha saxaabada gobol ka midana waa laga wariyey bal gobol ka mida waa ka sugan yahy cabdullahi bn mascuud waa ka sugan yahy cabdullahi bn cabaasna waa laga wariyaa oo sanad xoogaa maqaal ku jiro ayaa looga wariya saciid ibn musayib xasan basri ibraahim naqaci iyo qeyrkooda aimatu taabiciinna aayadda saasay u fasireen walaa junuuban in loola jeedo masjidka u dhowaanina marka janaabo qabtaan halkaas marka aayadda iyo xadiidkaas marka laysku daro waxaa soo baxaya xadii aayadda waxaan idhi ibnu jariira sidaas rajaxay ibnu jariir ibnu kaiir sidoo kale qurdubi shawkani sidaasay wada rajaxeen marka waxaa soo baxaya gabadha janaabada qabta ama wiilka janaabada qaba inay mamnuuc ka yahay masaajidka inay dhex fadhiistaan gabadha xaydka qabta ama gabadha umushaana ay mamnuuc ka tahay hal maada waa bannaan tahay dhexmaridda waa dhex mari karaan oo nabiga sala allahu calayh wasalam caa-isho ayuu u dirsaday oo uu yidhi sijaayad iisoo dhiib markaasay waxay ku tidhi aniga xayd ayaan qabaa sijaayad iisoo dhiibta yidhi ay tidhi xayd ayaan qabaa markaasuu nabigu ku yidhi inna xaydatiki inna xaydataki laysat fii yadiki xaydku gacanta miyuu kaaga yaalla gacanta iigu soo dhiibaan ku yidhi marka way dhex mari kartaa haddaysan ka cabsayn masaajidka inay wax gaadhsiido laakiin dhex fariisadka maya bacdu ahlicilmi waxay iyagu mareen in ay u bannaan tahay qofka janaabada qaba masaajidka inuu iska dhex geli karo rag iyo dumarba gabadha xaydka qabtana kadalik sidaas ayay mareen maxay daliishadeen kuwaas waxay daliishadeen xadiidka koobaad waa xadiis bukhaarin wariyey oo waxawen caaisha waxay tidhi gabarh addoonahu madow ayaa waxa weeyaan oo addoonaheeda qolo carabu iska leheedaa la soo xoreeyey nabigay u timid waa islaamtay teendhay masaajidka dhexdiisa ka dhisatay meeshaas masaajidka dhexdiisa buush yar ka dhisatay halkaasay deganaa jirta sida caadada dumarka ay u badan yihiinna waxaa loogiya gabadha maraxayd ku dhacaya halkaasayna deganaa jirta guri kaleba ma lahayn xadiiskaasaa noogu daliilahayna xadiis kale bukhaariga ku yaala laakiin way ka jawaabeen culamadu waxay yidhaahdeen hadda inay mid waktigii caadadaba dhaaftay aheed kale yaa iniin sheegay yaa iniin sheegay waktigii caadadaba inay dhaaftay soo ma dhici karto miyaad haydaan caadaa ku dhici jirtay miyaad haydaan khalaas haddaadnaan hayn wax la daliishada ma haydaan ma haydaan waxay kaloo daliishadeen masaajidka waxaa seexan jiray ahlu sufa saxaabada qayb ka mid oo dhowr boqol ah oo guryo kaleba lahayna masaajidka qaybtiisa dambe seexan jirtay dadkaas marka ragga intaas la eg in janaaba ku timaado baciid ma ah masaajidkayna deganaayeen masaajidkayna deganaayeen weliba waxaa saxaabada gabal laga sheegay oo sida cadaa ibnu yasaar oo kale uu sheegay wuxuu yidhi saxaabada masaajidkay fariisan jireen iyagoo janaabo qaba laakiin waa weyse qaadan jireen markay soo weyse qaataan way fariisan jireen sidaasoo kaleeto waxa weeyaan zayd ibnu aslama laftigiisu sidaasoo kale u yidhi saxaabada masaajidka waa fariisan jireen waa ku sheekaysan jireen ayagoo janaabo qaba laakiin waa soo weysaysan jireen dhammaan laakiin waxay tusayda arrimahaas oo dhan iyagoon weysaysan inaysan fariisan jirin calaa kulli xaal khulaaso ahaan xadiidka iyo aayadda marka laysku daro xoog ay leeyihiin waana sida jamaahiirtu martay ninka janaabada qaba masaajidka isagoon weysaysan oo aan soo dahaaro qaadan inuusan fariisan gabadha janaabada qabta kadalika gabadha xaydka qabta gabadha umushaana kadalika oo xadiidka markaas laga qaadan aayaddu kamaba hadlin gabadha markaas laakiin ahlucilmigu waxyaalahay ka soo reebeena jirta oo maalan gabadhii iyadoo meeshaas masaajidka agtiisaa maraysa day cadow ka cabsato masaajidka way kusoo carani way soo gelin dhibna male roob haddii sidaasoo kale ama qabow ay ka cabsatana waa soo gelin sidaasa maalikiyada shekhulislaam taymiya iyo sidaasay soo reebaan hadday cadow ka cabsato masaajidka way iska soo geleen hadday qabow ka cabsato waa iska soo geleen roob hadday ka cabsato waa soo geleen dhexmaridana marka horeba lamaba diidinba oo way iska dhex mari kartaaba laakiin mararka kale waa inay iska ilaaliyaan wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed